أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon in ka badan afartan ruux ayaa ku dhimatay roobab miyigaan oo ka dahay gudaha dalka kenya mu'asasada alkataib ayaa baahisay kelmad muhiim ah oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame waa abdiraxmaan siyaasiyiinta mucaaradka kooxda ardada ayaa si weyn uga hor yimid muddo kororsiga ay samaysatay kooxda ardada soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada islaamiga gedo ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas wilaayada islaamiga iiraan ayaa xaflad soo dhoweyn ah u samaysay ardaydii iiraan ku matalaysay iyo mukhayimkii tacliimiga ahaa ee uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayada islaamiga bokool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhdii hijiriguna ay tahay kowiyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan in ka badan afartan ruux ayaa ku dhimatay roobab miyigaan ah oo ka da-ay gudaha dalka kenya haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare waxaa kor u kacay tirada dadka ku dhintay roobab waaweyn oo mahiigaan ah oo ka da-ay caasimadda nairobi iyo deegaano kale oo ka mid ah wadanka kenya ugu yaraan afartan iyo labo qof ayaa ku nafwaayey daadad xoogan oo ku dhiftay dalka kenya kadib roobab mahiigaan ah oo ka da-ay wadankaasi sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xukuumadda nairobi roobabka ugu xooga badan oo da-ay jimcihii lasoo dhaafay ayaa dhimashada ka sokow waxaa kale oo ay qaadeen gawaari fara badan iyagoo dhanka kalena carqaladeeyay isu socodka gaadiidka gaar ahaan kuwa garoonka diyaaradaha ee ugu weyn wadanka kenya daadadku waxay sidoo kale khasaare baaxadle u geysteen kaabayaasha dhaqaalaha iyo nolosha dadweynaha waxayna saraakiisha dowladdu sheegeen in la helay boqol toddobaatan iyo laba gaari oo daadadku ay qaadeen labadan isbuuc ee u dambeeyey wadanka kenya waxa uu wajahay roobab mahiigaan ah kuwaas oo calaamad u ah bilowga xilliga roobka guga mahadsanida cali yare mu'asasada alkataib ayaa baahisay kelmad muhiim ah oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame oo abdiraxmaan cabdiqani maxmed ayaa warbixin ka diyaariyey umuurtaasi
بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
saacadihii lasoo dhaafay mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay kelimad uu jeediyey sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan xafidahullah taasoo ciwaankeedu ahaa in yantahuu yuqfar lahum maa qad salaf oo uu kaga hadlay dhagaraha gaalada iyo kuwa indhaha uu ah ee ridoobay ugu horeyn sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa ka hadlay duulaanka ay gaaladu kula jirto mujaahidiinta iyo maraaxiisha uu soo maray duulaanka yuhuudda iyo nasaarada ay maanta ku soo qaadeen dalkeenna muslimka ah wuxuu soo maray iskudaya dhowr ah ooy gaalada isku dayeen inay ku xaqiijiyaan hadafkooda hadday ahaan lahayd duulaan militari oo toos ah dagaal maskaxeed mid dhaqaale mid anshax iyo akhlaaq iyo mid siyaasadeed intaba ujeedkooduna waa in dalkeenna muslimka ah laga hirgeliyo xukunka dimuqraadiyadda ee kufriga ah kownkana laga waayo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo nuurka waxyiga qaala allahu tacaala yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ila an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun laakiin alxamdu lilaah waxa allah fadligiis ah in sanado badan kadib ee dagaal xidhiir ah oo isbahaysiga saliibiyiinta iyo murtadiinta isku dayeen inay xidhiidhaha ugu siibaan ku dhaqanka shareecada inay fashilmeen dhammaan xamladihii saliibiyiinta maraykanka iyo murtadiinta sidoo kale waxa uu sheekh mahad warsame ka hadlay markii ay gaaladu ku fashilantay duulaankii milatari ee tooska ahaa ee ay kula jirtay mujaahidiinta inay u weecatay duulaan qarsoodi ah ayna howlgelisay shabakado jawaasiis ah waxa uuna dadka muslimiinta ugu digay inaysan ku kadsoomin dhagaraha gaalada kadib markay gaaladu ku fashilmeen dagaalkii milatariga ee foolkafoolka ahaa isla markaasna ay ku hungoobeen inay ka adkaadaan mujaahidiinta waxay saliibiinta iyo murtadiinta u weecdeen dhagar iyo dagaal qarsoodi ah waxayna dardargeliyeen shaqaalaysiinta canaasiir jawaasiis ah oo garab ku siiya duulaankooda shareecala dirirka ah kana qayb qaata duqaymaha wuxuusnimo ee lagu beegsado muslimiinta jawaasiista waa kuwa maanta fududaynaya qabsashada dhulalka muslimiinta waa kuwa ka dambeeya xasuuqa maatida waa kuwa hagaya duqaymaha ay diyaaradaha gaaladu ka geysanayaan suuqyada masaajidyada goobaha waxbarashada iyo guryaha dadka marasta ah oo dhammaan ka fog xeryaha ciidanka hubaysan adeegsiga jawaasiistana ma ahan wax maanta soo bilowday laakiin waa qorshe gaaladu weligood isticmaali jireen laga soo bilaabo xilligii nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam munaafiqiinta madiine ku noolaa waa kuwii yuhuudda iyo mushrikiinta quraysheed u basaasi jiray garabna ku siin jiray dagaalka ay kula jireen nebi moxamed sal allahu aleyh wasalam iyo asxaabtiisa wuxuuna allah inoo sheegay in tilmaanta ugu weyn ay munaafiqiintu leeyihiin ay tahay uhiilinta gaalada iyo garabsiinta cadowga allah allahna subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alcizata faina alcizata lilahi jamiica sidaasi si la mid a ayaa jawaasiista maanta ee isku qarnaya safka muslimiinta waxay kun jeer ka daran yihiin gaalada asalka ah sababtoo ah waa cadow qarsoon oo kugu muuq iyo midab ah dhabarkana kaaga mudaya middi sumaysan sidaas darteed innaga oo gudanayna waajibka inaga saaran ummaddeenna waxaan bulshada muslimiinta uga digaynaa inaysan ku kadsoomin dhagaraha gaalada ayna ka digtoonaadaan garabsiinta cadowga waana inay ogaadaan in qof waliba oo gaalo garab ku siiya la dagaalanka muslimiinta nooc waliba ay tahay hadday ahaan lahayd mid milatari ama mid macnawi ama mid dhaqaaleed ama inuu gaalada xog u gudbiyo ama muslimiinta cawraadkooda u sheego in dhammaan arrimahaas uu ku gaaloobayo waxaan uga digaynaa dadka muslimiinta ah meel kasta ay joogaan inaysan ku kadsoomin kuna dagmin falkan foosha xun ee jaajuusnimada ah sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan allah xifdiye ayaa isagoo si hadlaya waxa uu shaaca ka qaaday asbaabaha keena in qofka uu jaasuus u noqdo cadowgiisa isagoona dhanka kale uga digay dadka muslimiinta arrimahaasi waxaan sidoo kale muslimiinta ku baraarujinaynaa inay ka taxadaraan asaaliibta iyo wadiiqooyinka uu shayddaanku u adeegsado inuu qofku ku dhaco dabinka cadowga ee jaajuusnimada ah wadiiqooyinkaasna waxaa ka mid ah macaasida iyo fawaaxishta oo la fududaysto iyo wax kasta oo qofka ugu yeeraya sinada allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuطwaati ashayطaan waman yattabic khuطwaati ashayطaani fainahu ya'mur bilfaxshaa'i waalmunkar culimmadana waxay horey u tiri almacaasi bariid ulkufr xumaanta iyo dembiga waxay dhambaal u tahay oo ay keensataa qofku inuu gaalnimo ku dhaco waxaana si camali ah loo arkay qofba qofka uu ka fisq iyo fasaad badan yahay inuu uga nugul yahay ficilka jaajuusnimada iyo inuu ku dhaco dabinka shayddaanka iyo gaalada wax kalena meehee dembigii iyo macsida uu ku jiray ayaa indhaha tiray qalbigana ka madoobeeyey kadibna waxaa u fudaaday inuu xumaan kasta ku dhaco isagoo aanan wax cabsi ah ama sariigasho lahayn sidoo kale waxyaabaha cadowga uu ku ugaarsado dadka uu ka dhiganayo jawaasiista waxaa ka mid ah inuu raadsado dadka had iyo jeer ku howlan faafinta ceebaha mujaahidiinta iyo dhaliilahooda amama qof lagu yaqaano nacaybka mujaahidiinta iyo inuu ka naxo guulahooda kuna farxo guulaha cadowga allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi isagoo ka hadlaya munaafiqiinta tilmaamahan leh am xasiba aladiina fii quluubihim maradun an lan yukhrij allaahu adqaanahum walow nashaa'u la araynaakahum falacarafthum bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni alqowli wallahu yaclamu acmaalakum sidoo kale dadka ay cadowga sida gaarka u ugaarsadaan si ay uga dhigaan jawaasiista waxaa ka mid ah dadka camalka jihaadka ka fadhiistay iyagoo markii hore mujaahidiin ahaa sheikhul islaam ibnu taymiya isagoo ka hadlaya dhibaatada ay islaamka u geysanayaan dadka jihaadka ka taga ee faasiqiinta ah wuxuu yidhi fazunaatu waalluutiyatu wa taariku aljihaadi wa ahlulbidaci wa shurbatu alkhamri haaulaa'i kulluhum wa mukhaaladatuhum mudiratun calaa diini alislaam marka laga yimaado basaasinta muslimiinta iyo ka qayb qaadashada duulaanka iyo duqaymaha cadowga ay ka geysanayaan wilaayaadka islaamiga shaqooyinka jawaasiista loo egmaday oo ay ku hagardaamaynayaan islaamka iyo muslimiinta way badan yihiin waxaana ka mid a faafinta ishaacaadka iyo irjaafka dadka jihaadka looga fadhiisanayo cabsigelinta muslimiinta iyo buunbuuninta gaalada faafinta fisqi iyo fasaadka iyo sinada kicinta bulshada iyo socodxumaynta mujaahidiinta ugu dambeyn sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa baaq toobadkeen ah u diray jawaasiista ku howlan dabagalka cawraadka muslimiinta garab iyo gacalna ka dhigtay gaalada ah iyo dabadhelfyadooda ridada ugu dambayntii waxaan halkan baaq toobadkeena uga diraynaa jawaasiista cadowga ku shaqaysto waxaan leenahay allah u toobadkeena u soo laabtay diintiinna isaga hara la shaqaynta cadowga waxaa dembi idinkugu filan inta aad horay u geysateen waxaadna ogaataan in tiirka laydin geeyo waxaan ka jecelnahay inaad allah u toobad keentaan si aad adduun iyo aakhare u badbaadaan ka faa'iidaysta fursaddan inta ay naftu idinku jirto kuna cibro qaata kuwa ay fursaddu dhaaftay ee gacanta lagu soo dhigay iyagoo jawaasiis cadow ah kadibna god galay ayagoo waxay galabsadeen gacmaha ku sita ciddii ka toobad keenta falkaas gaalnimada ah iskuna soo dhiibta mujaahidiinta waxaan u dammaanad qaadaynaa in la siin doono ammaan buuxa loona qarin doono sirtiisa in shaa allah qaala allahu tacaala ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha hafuuru raxiim wa qaala tacaala ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu faulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu raxiim kelimadan uu jeediyey sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan allah xifdiye waxay ku soo aadaysaa iyadoo toddobaadyadii u dambeeyey wilaayaadka islaamiga ah dhegta dhiigga loogu diray kooxo jawaasiis ah oo cadowga islaamka ku caawinayay dhibaatada muslimiinta kuwaasoo in badan allah uu u sugay balse ugu dambeyntii uu qabtay allah qabashadiisana waa mid daran mahadsanida cabdiqaani siyaasiyiinta mucaaradka aaridada ayaa si weyn uga hor yimid muddo kororsiga ay samaysatay kooxda aaridada soomaaliya sida uu ku waramayo marwaan maxmed war-saxaafadeed ay soo saareen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku midaysan golaha la baxay mustaqbalka soomaaliya ayaa si weyn loogu diiday muddo kordhin hal sano ah oo ay samaysteen madaxda kooxda ridada soomaaliya muddo kordhintan ayaa timid kadib markii xildhibaanada baarlamaanka daaquudka ridada ay ansixiyeen dastuurgaaleed cusuba kaasi oo meesha ka saaraya midkii hore ugu degsanaa ay ku dhaqmi jireen midka cusub ay samaysteen ayaa dhigaya in muddo kordhin hal sano ah ay helaan hay-adaha kooxda ridada bayaanka ka soo baxay golaha mucaaradka ayaa lagu diiday muddo kordhinta ay samaysteen madaxda ridada waxaana lagu sheegay inay si cad uga soo horjeedaan iskuday kasta oo mudaxilhaynta ay ku kororsanayaan baarlamaanka daaquudka ah iyo madaxweynaha ridada mudaxileedka xildhibaanada baarlamaanka ridada ayay sheegeen inay ku eg tahay afar iyo tobanka bishan soo socotay ee abriil halka mudaxileedka madaxa kooxda ridada murtad gurguutana ku eg tahay shan iyo tobanka bisha mey madaxda kooxda ridada ayay uga digeen inay joojiyaan muddokororsiga ay ku hulan yihiin sidoo kalena horseediin inay dhacaan haysado siyaasadeed iyo kuwa dagaal oo muqdisho martageliso waxay tusaale usoo qaateen dagaaladii ka dhashay muddokordhintii uu samaystay murtad farmaajo labada kun kow iyo labaatankii golahan waxaa ku midaysan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada ashaadala dirarka ah ee puntland iyo jubbaland waxay horey u diideen dastuur gaaleedka cusub ay ansixiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada dawaaqiidda iyo madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya murtad gurgurte mahadsanid marwaan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshaadka murtadiinta ee burjeed ee hoos tagta magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana dagaalkaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqe ee wilaayada islaamiga gedo ayaa hadiyado kala duwan oo ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi cazaam carafaad ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey munaasabadan oo ahayd mid hadiyada kala duwan ay ku wareejinayaan haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ayaa ka dhacday gudaha deegaankaas waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ayaa sharaxaad ka bixiyey hadiyadaha kala duwan ay ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas
annagoo ah gabdhihii degmada tuulo barwaaqo halkan waxaan kusoo bandhignay maantaysa een, alaab fara badan way ka mid yihiin caagag galaysan een, timir oo toban kartoona caag boqol iyo xoogaha ah iyo toban iyo toddoba jawaan oo buskud ah een, kuwaas oon ilaahay ugu dhowaanayno mujaahidiinta furumaha jooga waxaan leenahay adkaysta insha allah waanin garab taagannahay inagoo walaalihiin ah een, ballanna waxaan ku qaadaynaha intay tabarteena intay nafta nagu jirto inaanin garab taaganaano waxaan leenahay walaalaheena mujaahidiinta waxaan nahay walaalihiina idin soo ducaynayo waxaan idin leenahay hamoodin inaa keligiin tihiin ee ajarkiina xisaabsada oo ilaahay ka xisaabsada walaalihiina gabdhaha ahana way idin garab taagiin mar kasta intaasi kadib guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayadda islaamiga hegado naqiib ibraahin maxamed cigaal oo munaasabadda ka hadlay ayaa haweenka ku dhaqan deegaanka tulo barwaaqo uga mahad celiyey hadiyadaha ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas waxaan u mahad celinaynaa gabdhaha muslimaadkaa oo joogo walaayada tuulo barwaaqo ku nool oo diyaariyey xalfadan qiimaha badanna jazaakumullahu alkhayr baan leenahay iskudaygan horay baad usoo wadeen maaragtay buskudkan iyo caagtan iyo alaabtan horeaad u bixiseen xoolo nool baad bixiseen dhar baad bixiseen lacag baad bixiseen waan ognahay wax fara badan baad horay usoo qabateen wixii baad kusii dhex jirtaan insha allahu raxmaan dad samray oo naftoodii iyo maalkoodiiba horay baad tihiin jazaakumullahu alkhayr baan leenahay waxaad raadinaysaana waa garanaynaa aakharena maaragtay inaad diibaantaan oo janno heshaan adduunkana sharaf iyo cizi aad ku noolaataan meesha aad ku nooshihiinna uusan cadow maaragtay soo fooda soo gelinin weeye dalkiinni baad difaacanaysaan diintiinni baad difaacanaysaan dadkiinni sharaftiinni maalkiinni cirdigiinni baad difaacanaysaan jazaakumullahu khayr baan leenaha gabdhaha waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalka aad samaysaan waa idinkaga mahad celinaynaa waan idinku sii boorinaynaa oo wadaan idin leenahay ha ka cajizina nin gabya ah wuxuu yidhi hadda ka hor haddii geel dhukaan kaa galoo dhuuxu ka ilaado dhowr sano iyo dheeraad haddaad bila dhaqaalayso haddii awrka lagu dhaadfuroy dhabi abaahoto mar walbu intuu kuu dhalaad mid ka dhurataaye adiga iyo dhallaankaba gadaal waa ka dheragtaane insha allahu dadaalka maanta aad samayseen waad ka dhergi doontaan adduunkana khayr baad ka dhergaysaan aakharana janna aad ka dhergi doontaan jazaakum allahu alkhayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa door weyn ka qaata jihaadka bariga afrika iyagoona si xiriir ah furimo hore u gaarsiiya hadyada kala duwan waad mahadsantahay cazaam wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa xafladda soo dhaweynaha u sameysay ardaydii hiiraan oo ku matelaysay muqaymimkii tacliimiga ahaa ee uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab yaasir maxmed ayaa warbixinta warkan haya munaasabadan oo ahayd mid lagu soo dhoweynayey ardayday wilaayadii hiiraan kaga qayb gashay muqayimkii tacliimiga ahaa ee uu dhowaan qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana xafladda ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo nuqabada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna xafladdu ka dhacday degmada buqaqable sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga oo munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey muqayimkii tacliimiga ahaa ee uu dhowaan qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliimta xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah subxana wa tacala aan ku mahadinaynaa nicmooyinkiisa iyo geladihiisa farada badan eena koobi karin waxaan soo dhoweynaynaa mukhayam tacliimi waxaa weeyaan xarakat shabaab almujaahidiin aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waxaan kaloon ku farxsannahay haddii aan nahay gobolka hiiraan inaan ka qayb galno sanadkan mukhayamka oo arday annaga ka mid ah oo gobolkeenna ka tagtay oo macad qurtuba ka qalin jebisay inay mukhayam ka qayb galaan oo maaragtay ay tagaan aad baan ugu farxsannahay runtii waxaa muuqda horumar aad u weyn ayaa muuqda dhinaca tacliinta ama maktabu tacliim uu ku tillaabsaday yaa aad u muuqata gobolada iyo kulli ka muuqata tacliintuna waa wax lagu hormaro oo dadku ay ku hormaraan oo meel ku gaaraan waa tacliinta naqiib naayib oo ka mid ah nuqabada wilaayadii hiiraan oo goobta ka hadlay ayaa xusay inay si aad ah ugu faraxsan yihiin inay soo dhoweeyaan ardaydii wilaayadii hiiraan ku matalaysay muqayimkii tacliimiga ahaa waxaanu joognaa xafladii muqayimka tarbiya wa tacliim ee ardadii ka qayb gashay gobolka hiiraan oo ka qayb gashay ayaan afur aan la qaybsanay caawa jasaakumullah khayran waxaan soo dhoweynaynaa oo ogaadinaynaa muqayimkii tarbiya wa tacliim ay u qabatay walaayooyinka guud ee xarakada shabaab mujaahidiin waxaanu leenahay waa arrin loo baahnaa waa arrin waxqabad eh waxaanu leenahay waa arrin aad loogu baahnaa waxaanu leenahay arrintaas soo joogteeyo waxaanu soo dhoweynaynaa ardadanadii nooga qayb gashay gobolka hiiraan waxaanu bogaadinaynaa cilmiga meesha ka soo qaateen inaad dadka u sheegtaan aad aad la wadaagtaan dadkii dhallinyarada ahaa ama iyo maxadkii inaad oga sheekaysaan ustaad cabdisamed shuuriye oo ka mid ah macallimiinta macadka qordoba faraciisa wilaayadii hiiraan ayaa xusay inay ka macallimiin ahaan si aad ah ugu faraxsan yihiin in ardaydooda ka qayb galaan muqayimkii tacliimiga ahaa ee uu dhowaan u qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka insha allah waxaan leenahay soo dhawaada wilaayadiina kusoo dhawaada waxaan leenahay marxaban bikum insha allah waxaan leenahay waxaad kasoo faa'iideen waxaa waaye inaad dadkii kale walaalihiina u sii gudbisaan oo aada noqotaan maxaa waaye dad tusaale u noqdo ardayda kale oo waxaad meesha kasoo faa-ideen waxaa waaye dadka walaalihiin oo ardayda kale aada u sheegtaan insha allah aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ka qayb gashaan waana idinsoo dhaweyneynaa insha allah asalamu alaikum waraxmatullahi wabarakatu ardaydii ku matalaysay wilaayadii hiiraan muqayimkii tacliimiga ahaa oo iyaguna ka hadlay goobta munaasabadda ayaa si aad ah ugu farxay soo dhoweynta ay u samaysay wilaayadii hiiraan magacay waa suleymaan maxamed sheekh yuusuf een, waxaan ka socdaa een, wilaayada islaamiga hiiraan een, macadkan dhigta waa macad alqurduba faraciisa degmada boqaqable wilaayada islaamiga hiiraan Een, wallaahi xafladda een, inuu soo dhoweysay wilaayada islaamiga hiiraan soo dhoweynta inoo samaysay aad baan u faraxsanahay caawa martiqaad wanaagsan bay inoo samaysay ilaahay subxaana watacaala ayana ajarkooda alaha badiyo wallaahi waa baraarujin muhiim ah oo qofka wax uu bartay in dadka uu sii baro oo sii faafeena waa wax dadka laga rabo oo nebi sal alla alay wasalam wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya marka waa uun baraarujin ee waxii aan baranay dadka inaan sii barno waan ku faraxsanahay muqiimka waxyaabaha waxaan soo bartay arday arday aad aad u fara badan oo walaayaad dalka ka timaaday arday aad u fara badan muqiimkaas waxaa ka faa'iidina waxyaaba fara badan sida idaarada sida wax loo maamulo iyo waxaan ka cadaawat yahuud yahuudda cadaawada muslimiinta u qabto waxaa kaloo ka faa'iidina sidee kusoo gaaray qaaradda africa ee islaamka waxaan baranay halgankii dara- daraawiishta iyo taariikhdooda waxaan ugu jira haa waan ugu jira qorshahaas inaan gaarsiino oo ardayda waxaan soo baran u faa'iideyno oo waxaan soo baranay aan sii gaarsiino walaayada waxaan leenahay aad iyo aad ay umahadsantihiin martiqaadkaa noo samayseen iyo xafladdii ay noo dhigteen dhowaan waxaa soo gabagaboobay muqayim tacliimi oo taariikhi ah oo uu qabtay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona muqayimkaas u qabtay ardayda wilaayaadka islaamiga ugu dambeyntii guddiga gurmudka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmud gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayada islaamiga bakool xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintan eegaya abaar huwan ahayd abaar huwan ahayd ani geekan dhergne harkadaas soo qor bur saliid nasidi Haye.
raashinaa korfayna geek Haye.
nicmo rogo xagee ka timid marka deegaankee biyole biyole haa haddana xagee joogtaa tiyeglow Waa gar- degmada tiyeglow haa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxaa weli si dardar leh kaga soconaya howlaha gurmadka ee uu wada guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana arrintan ka faa-iideysanaya boqolaal dadweyne ah oo abaartu ay saamaysay boqol iyo konton qoys oo masaakiin ah qaar badan oo ka mid ahna ay abaaruhu saameeyeen oo ku nool degmada tieglow iyo deegaanada hoos yimaado ayaa ka faa-iideystay raashin qeybin uu guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey gudaha degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool dadkan ayaa loo qeybiyey raashinka qeybihiisa kala duwan xilli ay u baahnaayeen waxaana hawshan si gaar ah u fulinaya guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool oo wakiil ka ah guddiga guud ee abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab goobtii dadkan raashinka loogu qeybinayay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool culummo iyo nuqabada wilaayada qaar ka mid a golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo goobta ka hadlay ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guddiga gurmadka abaaraha waxayna dadkii raashinka la siiyey kula dardaarmeen inay allaah baryaan ayna toobad keenaan dadkii walaayada islaamka ee xarakata shacaal mujaahidiin abu cubayd in horeeye maybaa maybaa lanaha jazaakum allahu khayran allana ee wanaag badno ummadda masaakinta geeka abaaro asiibta maybwaa amuuj oo hayaan insha allahu tacaala dadka kale mayb lanaa dadka masaakinta ee ilaahay subxaana wa tacaala hay tugay gaaladana hal habaaro in ilaahay noo jibiye waddankaagna ilaahay aarin iyo barwaago iyo bashbasnin kuweela ilaahay subxaana wa tacaala dadeege bilaadan dadmadeegayo lama galantiis walika kasbadoo deegaye ilaahay ini walhaan ku khayr badan oo waanu ku baraka badnasay insha allahu tacaala yaa alla warsadaana subxaanahu wa tacaala akhyaaray markan mayb waa raashikan mayba kukooyh xarakata shawaal mujaahidiinka kukooyi dadka masaakiinta eh oo muslimiinta eh iniyaad mayb waaha anka gargaarta yaana leenka targali dadan elaana lahaan dhiibi insha allahu tacaala isiin malisin ku fadeey gaalada ini habaartan muslimiinta indo aytan dadow ilaahay intau bisheena liibanaasana saasaya ilaahayna layi ikhwaani marka insha allahu gacmoos qobsaneen ilaahay naganeen ilaahay intau bisheeneen ini ilaahay mayb waaha niin mandareeyo roob niin sheena beeroqanen mayla raaya ilaahay subxaanahu wa tacaala aaran niinku weela xoolo daaqninka biyo lankii wal an haysanaba hataa markaas walba an haysanana hataa nacfiya hele hoogsi ayaa ma arnaya kasbi walka kasbadee marka insha allahu tacaala lankii caafimaad qabo xibnaashay haysada waa hantiilow haddii caafimaad la helo amni la helo oo maylarhay barwaaqo roob iyo nicmo la hela lanka caafimaadba howsa gaba markaas maybu aha wala qobsado koro nicmobaho ilaahay roobba nasay intaa kadib waxaa noo suura gashay inaan mikrofoonka la dhexmarna qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay in raashinkan la siiyo iyagoona sidan farxadooda ku cabiray asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga ii sheeg xisaab xasan bilyare meeqasanaa jirtaa toddobaatan iyo saddex abaar xunwan ahayd abaar xunwan ahayd ani geekan dhergnay harkadaa soqor bur saliid nasidi Haye.
raashinaa korfayna geek Haye.
nicmo roog xaggee ka timid marka deegaankee biyoley biyole haa haddana xaggee joogtaa tiyeglow Waa gar- degmada tiyeglow Mhm.
haa maxaa ugu ducaynaysaa mujaahidiinta mujaahidiinta ini galantee kor ilaahay kuwala guursi kor mujaahidiinta galantee kor allahu akbar kor eed iyo hooda iyo dadka eeda abaaran hayd marka ilaahay dadkii raashinkana si garabjo allah gala galanti kor allah kawayaal eedan mahadsanyiin ilaahaya ka mahadsan iyo aan ka mahadnagaan xaggee ka timid adiga hoobinsho hoobinsho dadka hoobinsho leere meelow kooy maxaa lagu siiyey
bur saliid sokor baris
waayahay ka war maxaa ugu ducaynaysaa xarakada galanti kor allah kawayaal garabjo allah gal gaalada allah iyo muslimiin kor allah kawayaal ilaahay yoonan gargaara asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu asalaamu calaykum waraxmatullah salaamatullahi barakaat magacaaga ii sheeg aadan aamin wadamada abaar hoogle ku jarta xaggee ka timid adiga direysin maxaa lagu siiyey bariis bur sokor saliid helisi ka waran maxaa ugu ducaynaysaa xarakada ilaahay ma gaantiye korkawaala mawaa guulanasi gaalada taxjibi muslimiinta ilaahay gaantiye korkawaala
annaga oo ah ka mid ah gabdhaha degmada tiyaglow ku nool alxamdulilah uma alxamdulilah alxamdulilah allah ayaa u mahad celinaynaa ka bacdana mujaahidiinta walaalaheena ayaa u mahad celinaynaa waxaanana siiyey raashiin maasha allah wakhti cabaar waaye bil ramadaan waa lagu jiraa alxamdulilah ilaahay walaalaheen gacantooda kor ha ka dhigo gaalana ilaah hanaga jibiyo roobna ilaah noo keeno abaartana ilaah naga bixiyo walaalaheena habeen iyo maalin na garab taagan gacantooda ilaah kor ha ka yeelo ilaah gacantooda kor ha ka yeelo habiibo maxamed ali haye maxaa lagu siiyey saaka raashinka dika fadhiyoo la istay bur kor yaliisi haye howlaha qaybinta raashinka ee uu wada guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada waxaana suuragal ah maalmaha soo socda in guddiga uu gaaro deegaano kale oo hor leh alxamdulilah uma alxamdulilah alxamdulilah allah ayaa u mahad celinaynaa ka bacdana mujaahidiinta walaalaheena ayaa u mahad celinaynaa waxaanana siiyey raashiin maasha allah wakhti cabaar waaye bil ramadaan waa lagu jiraa alxamdulilah ilaahay walaalaheen gacantooda kor ha ka dhigo walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa nageyntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh